asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu baafo idaacaddana waa salaama dadka soomaaliyeed guud ahaan meel kastoo ay joogaanna waa salaamayaa aada iyo aad ayaan runtii ummadda soomaaliyeed ay u dhegtaagaysay ama ugu tooghaysay ama rajadeedu ay ugu xiriireen doorashadan oo marar badan dib u dhacday oo xilligii la filay aada dib uga dhacday aada iyo aad baan filaya in alxamdulilah si wanaagsan oo nabadgelyo ah ee xalay kusoo gabagabowday iyadoo doorasho oo la dhihi karo runteeda mid daah furan oo loolan adag weliba rag siyaasiyiina oo horay dalka ama madax uga soo noqday oo ku dhex maray oo aan dhihi karo loolan weliba aada la iskugu dhow yahay ayuu ahaa marka waxaan dhihi karnaa doorashadana doorasho runtii ummadda soomaaliyeed qiimo weyn ugu fadhida ayay ahayd in markii ugu horreysay madaxweyne horey dalkan u xukumay dib loo doorto maxay tilmaanoo bixinaysaa
wallaahi waxay tilmaamaysaa baafo in haddee madaxweyne horey dib loo doorto horer u noqday dalka weli dalka kama dhicin waa madaxweynihii tobanaad oo xasan sheikh oo laba joor soo noqday iyo sideed madaxweyne oo kale ayaa dalkan soomaaliya soo maray weli ma aanay dhicin waxaad muujinaysaa in marka dadka soomaaliyeed ay bislaadeen oo awal waxaa lagu yaqiina dad xiiso badan oo aada iyo aad qofka ay mar arkaan ka cararo oo maalin walba qof cusub tijaabiyo marka waxay muujinaysaa dadku inay bislaadeen oo awal go-aanadii deg deg ahayoo ahaa in qofkay mar arkaanba ay ka cararaan inaanay ka cararin oo ay markaas fursadaasu marka xasan sheekh maxamuud siisay in rikoorkiisii hore qeybo ka mid a dadku ay u baahdeen oo ay ku taxgeliyeen oo saa ay codkooda ku siiyeen cilmi xasan sheekh maxamuud waa kuma
xasan sheikh horta wuxuu ahaay nin dhalinyaro ah oo siyaasadda ku cusub daljoogna ah oo dadka dalka ka bixin ah fursaddii hore taas ayaa siisay runtii shaqooyinna wuu qabtay oo waxaa la dhihi karay de shaqooyin ku qabtay waxaa kamid ahaa de dhamaystirka hanaanka federaalk oo kale ayaa kamid a waxyaabaha xasan loo soo qaato inuu isaga ku guulaystay inuu dhammaystiro laakiin haddana waa jireen dhaliilo waa jireen oo dabcan xaaladda dalka ayaaba ah mid adag xasan sheekh maxamuud maxaa ugu horeeya oo caqabadaa ka haysta marka uu xafiiska la wareego
caqabad weyn ayaa ka haysato sababto waxa waaye de wuxuu xilka kala wareegayaa dowlad aan hal sana wada shaqaynayn labadii nin ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahana runtii ceeb weyn ayay ku ahayd inay dalkan markii ugu horreysay taariikhda way soo mareen madaxweyne iyo ra-iisul wasaare aan israbin oo wada sharaxan laakiin si qarannimo ah u wada shaqaynayo sida xasan sheekh maxamuud iyo cumar cabdirashiid sida sheekh shariif iyo cabdiweli gaas oo ayagoo oo wada musharaxiina laakiin hadda dalka si wada jira u maamulaya laakiin maxaa cabdullaahi farmaajo iyo ninka la yirahda maxaa xuseen rablo runtii aada iyo aad ayay waxay ugu ceeboobeen inay khilaafkooda ay ummadda soomaaliyeed ay ka qari waayaan oo u noqdo khilaaf runtii boogo badan iyo damqasho badan iyo guuldarooyin badan ummadda soomaaliyeed u keenay marka madaxweyne xasan isagaa laga rabaa inuu noqdo madaxweyne soomaaliyeed xukuumadda uu dhisaana uu u daayo talada iyo fulinta iyo howlqabadka isagao uu noqday oday guud waa maxay marka dhaliilaha ugu waaweyn xasan sheikh lagu haystay oo hadda uu isleeyahay isagana banaanka markuu ka joogay waa uu sixi karaa maadaama dib loo doortay
bafa xasan keliya ma aha dadka soomaaliyeed runtii waa daaleen dowlado taya xun dowlado iska soo horjeedo dowlado aan deganaansha la-aanu ka muuqanto dowlado khilaafaadkoodu badan yahay dowlado mooshinno iyo muxuu ahay dagaal uu ku badan yahay ayaa soo maray waxyaabaha madaxweyne xasan sheikh dee aan filayo inuu aada uga tallaabsado dadka soomaaliyeed ay tabayaan waxaa ka mid a horta dowlad deganaansho inuu helo oo de horta qofka uu dooranaho inta badan hadda dhaqan waxaa noqotay sanooyinkii lasoo dhaafay qofku inuu yiraahdo qofan la shaqey kara ayaan rabaa ama qof hadii waxaad ula jeedaa ra-iisul wasaaraha uu keeni doono oo ra-isul wasaaraha uu keeni doono qof imaqlo ayaa keena marka taasina nin kasta aho waxay muujisay madaxdii ugu dambayso ilaa cabdulahi ilaa cabdiqaasim ilaa ayaada nin kastoo oo keeno ra-iisul wasaare inaanay heshiin marka waxaa la qaatay mar haddiiba aan heshiis la-aan oo inay imaanayn inuu marka dadka soomaaliyeed oo u xulo qof taya leh oo Kow.
kolba mar haddii la dagaalama oon la heshiinayn qof taya leh oo wax qoro in la keeno waxyaabaha kaloo la sugayo waxaa ka mid a da dalkaanu suurtagal maaha in four pointy five labaatan sano eh, ama ilaa carta la iskaga jiro suurtagal maaha in dastuur qabyaha la iska dhex fadhiyo oo meel mugdiya lagu wada shaqaysto suurtagal maaha khilaafaadka yimaado inaan hay-adihii dastuuriga ahaayo maxkamadihii dastuuriga iyo golihii adeega dastuurka inaan la dhisin Eh, suurtagal maaha in ciidamo ajnabigu ay dalka noo hayaan suurtagal maaha in haddii alla ku xanaanka federaalka hausan noqon xan- xanaan dhammaystira marka inahaasoo dhan ayaa ah inaha laga sugaya inuu wax ka qabto waa tahay kaasi wuxuu ahaa cilmi faarax webi oo ahaa wasiirkii hore ee maaliyadda dowladdii allahu naxariistay cali mahdi maxamed oo isagoo jooga magaalada beeth ee galbeedka australia qadka telefoonka ayuu ugu waramay aniguna waa ibraahim cumar baafe oo waraysigan v o a uga soo gudbinaya magaalada melbourne ee dalka australia